laba duuyood oo ka aanbabaxay dekeda berbera oo badeecad kontrabaana geenayay yeman ayaa hadda ku sugan magaalada sena labada doonyood oo laga leeyahay isla waddanka yeman ayaa u rurnaa ganacsadaha maxamed aw siciid waxaana doonyahani ay dekeda berberaha ay ka qaadeen sigaar ay geynayeen waddanka yeman labadan doonyood ayaa iminka ku sugan magaalada saylac kadib markii ay gelin kari waayeen waddanka yeman maadaama ay rabeen inay kontarabaan ahaan halkaasi ay ku gelayaan sigaarka sida uu noo sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee gobolka salal cusmaan xaashi faarax oo la kulmay doonyahan iyo dadka watayba
maaha doonyo meel kale ka tegay waa doonyo berbere ka yimiday oo xaggaa yabanta u socday kadib geli kari waayo halkan bad badda iska joogo weeyaane maaha wax waa waxaa dalkeena ka tegay weeyaan yaman baa laga leeyahay oo dee xaggeena berberey ka yimaadaan kolaba oo kuwii alaabta alaabaha iska soo keenaan oo doonyo caadiga ay qaybsiin marka talo maxay berbere ka qaadeen taliya sigaar bay ka qaadeen marka sigaarka waxay geenayeen yeman miya ha
berberuhu dekeduhu inaa siciid bay u rarnaayeen baa lagu yiri doonyuhu ma saasa
doonyahan ayaa dhuumasho ku jooga magaalada saylac kumana noqon karaan magaalada berbera iyaga oo ka baqanaya in la moodo in ay badeecad kale ka soo qaadeen waddanka yeman oo mar kale haddana laga cashuuro berbera waxaana taliyaha oo aanu weydiinay sababta iminka ay u joogaan magaalada saylac uu ku macneeyey inay mar labaad rajaynayaan inay yeman ku noqdaan si ay mar kale isugu dayaan inay ku toroban ahaan u gelin karaan taliyaha ayaa sidoo kale aanu weydiinay siday ula muuqato inay waxba ka qaban la'yihiin kotorobaan somalilan ka baxaya oo ay og yihiin iyaga laftigoogu waxaana uu ku jawaabay haddii waddanka laga cashuuray inayna arrintaasi dhib iyaga ku haynin berberaa lagu cashuuray lagu soo degay waxyaabaha matalan matalan markuu berbere laga soo rarayo masayda alla keeno ama meel kale alla geeyo mar hadduu waddankeena ka cashuuran yahay a sharci maaha lakin lakin inay saa waa inay dee magaranaysaa inaga waxba dee mar haddaan cashuurteenina ka qaadanay waxaan laana ka qaadan inaga anaga inaga de wax dhibanayna kuma hayaan waxayna dee xaggooda jaaliskooda uga sugayaan inkasta oo aanu isku daynay in aanu nimanka doonyaha wata la xidhiidhno haddana noomay suuro gelin balse taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka salal haaruun siciid cali oo aanu isna wax ka weydiinay arrinta doonyahan ayaa sheegay inay horeba ganacsatadu kotorobaan ahaan yeman ay u geyn jireen balse aanay hore u dhicin inay saylac ku soo noqdaan marka ay ciidanka ilaalada xeebaha yeman ay dhaafi kari waayaan